magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa si weyn looga dareemayaa sarowkac ku yimid qiimaha qudaarta cagaaran ee suuqyada waaweyn ee magaaladaas qudaarta sarowkac laga dareemayo ayaa waxaa kamid a koostada ansalaatada barbarooniga qajaarka basbaaska iyo qeybo kale oo kamid a qudaarta cagaaran qaar kamid a ganacsatada qudaarta magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey waxa sababay sarowkaca ku yimid qiimaha qudaarta cagaar iyagoona sababta ugu weyn ku sheegay in biyo yari ay ka jirto webiga shabeelle bismillaahi alxamdulilah khudaarta kulley oo webigii guul oo shabeelle khudaarta xaaladeeda aad u adagtaa horta sidii koostada ansalaatada kabsar caleenta kor hadda safaray ku timaadaa maaski waxaa lagu qaadaa lixdan toddobaatan konta marba sii lagu helo sida barbarooniga jabaankii lix boqolan ku qaadanaa maror waxaan ku qaadi jiray saddex boqol maxaa saaran hadda saddexaa saaran waa dareemi kartaa umana wax la-aan shidaalkii oo kacay dadkii matoorka waraabinaya naftarkiisa waxay kuleeyihin shidaalkii aada u saa-iida waa kacay macnaha marka hadda kuleey alxamdulilah nolol maalmeedka basbaaska iyo toddobaatan uu taagan yahay qudaartii gasacan salaataa la gadaa beertii waa lagu shubaa waa shiidey koostaasoo gaday waa ku shubay sidii camal makuu soo dhalamaysa waa shiidey naagii wax maka bixi kartid waa la macaadi qoola sariir tuniyo sideed kiilo bur labaatan iyo lama qorax waa fadhinaay jalbaabkii birigisoo goos birigisoo qaadi karta madax dhan waa ka caddaadi madax dhan waa ka caddaadi nin ilaag waa iska rimideen shaqa ma haysani beerihii wax ku tacbaneeni wax luu shuba ma leh kuntii shilla eshid imaama siisaa misbeerta maa gelisaay rafaadan dhexda aaga jirnaay aye labaatan garaanaa gadada oo koosta ah waa ku shubta waa shiidi biyii dhammaan waaye ir ilaahay anoo keeno waa liskoo rimid nin iyo naag waa la rafaadi biyaha webiga shabeelle oo ay ku tiirsanaayeen dadka beeralayda ah ayaa noqday kuwo dhanaan oon beeraha lagu waraabin karin taas ayaana sababtay in qiimaha qudaarta cagaaran ay sara u kacdo